bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin faylaha ka dhowaada warka hamiignima idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayta qodobada warkaan aan ka door karoon hamiignimadan waliba kumadaha guddiga doorashada heer federaal oo guddoomiye cusub geeg ka dooradee shan wiil shan sano jar ee weliba adaarshay hooyadiis qabay ka dilay magaalada muqdisho galmudug oo ku hadalay dagaalkii khasaaraha jeysdeen dhexeeyay dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada dowladda taliska ciidanka hooga dalka uu siina saasaata uu faahfaahiyey khasaaraha dagaalka gobolka galgaduud gudoomiyaha gobolka banaadir iyo hay-adda d r c oo shal saxiixday heshiis cusub golaha wasiirada maamul goboleedka hirshabelle umar kiinkuhoreyta shirkaweelada magaalada beledweyne ku heed doorashadii madaxweynaha ali guudlaawe mooshin ku xil ku qaadeyska gudoomiyaha baarlamaanka puntland oo lalasimikan madaxweynaha maamulka aseya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo safaran kambabahi magaalada nairobi ramlo cali oo soomaaliya ka matalahayta ciyaaraha feerka ee kolombikada adduunka akhbaaraadka bannaanka warkahamiignamounusiinkahaynoon waliba kumadaha t b l f oo markaasa bandhigtay kumanaan maxaabiis oo ku tirsan ciidamada federaalka dalkaasi etoobiya mar kale hamiin fayla dhegaystayaal waliba waa hamiignimo asnin waa hamiignimo asninha galahaytu taariikhda waliba ee ka beegantaa afarta bilo toddobaad sanadka lamada kun iyo labaatii kowka intaas waliba hayno qodobadii warkaana hamiignimadan haanshoonka door ka roonay dhegaystayaal inas diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan insha allah dhegaystayaal hamiin fayle markale ah qodobkan ku horeeyay warkaana hamiignimadan waliba uusanagadayaa guddiga doorashada xeer federaal iyo waliba goordhawaati iyo doordeena gudoomiye cusub oo si rasmi ah markaasi nagada doono gudoomiyaha guddiga kureed odon googa ku dheydaya xerada afisyooni ee magaalada muqdisho tartanka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xeer federaal iyo waliba antartamay ilaa iyo shan musharax oo shalay kow maxamed xasan ciro iyo liibaan axmed xasan liibaan shulug iyo cabdixiis aadam cabdiasiis yuusuf iyo weliba maxamed muuse oo ah xubinta shanaad oo weliba tartamaasi guddiga gudoomiyahaasay wareegga lamaad doorashada iyo weliba ahaan iska gudubay maxamed xasan ciro oo helay tumi-ilama cod iyo weliba liibaan axmed xasan liibaan shuluq oo helay usiin siyeed od wareegga lamaad ee doorashada iyo weliba markaas ka guuleysaday maxamed xasan ciro oo helay tumi afar cod meelo liibaan shuluq uuse helay tuman cod sidaasay weliba gudoomiye ka naqday maxamed xasan ciro oo horeyna markaasa naqday gudoomiyihii guddiga doorashada heer federaal oo markaasay la shaldiray maxamed xasan ciro ayaa xilay uus naqday gudoomiyaha guddiga doorashada ee muranka dhaliya ee markii dembena la shaldiray welibaas xoogan uusan xiriiran lalahay villa soomaaliya balse macad wala hadda markaas arrintaasi isku bedeli dhinaca kale ah mowlid xaaji mataan iyo usiin markaasay ka guuleysay doorashada gudoomiye ku-xigeenka guddiga xirgelinta doorashooyinka heer federaal doorashada ayaan markaasay sidaa furundhidi walibana agaasinshi lahaayay guddiga farsamada ee weliba iska xirka howlaha doorashada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo weliba saasatowna swiinland amaane arinta weliba iyoho agaasimeen intaas kureed waliba warbaahinta la hadalay liibaan shuluq oo markaasay tartankuusiina kuma tahay walibana uusan hambaliyeeyay ciro oo weliba markaasay gudoomiyaha nagadi saasatowna usa nagadi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal
dhammaan martisharafka ka soo qayb gashay munaasabaddan aadka u weyn waan salaamayaa teetal kastay ku fadhiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa muuqato saaxiibkay maxamed xasan maxamed inuu guddoomiyihii guddiga noqday waan u hambalyeynayaa doorashada si hufan oo cadaalad ay u dhacday waxaana u rajaynayaa guul inuu ku hogaamiyo wakhtiga ee kooban ee doorashada waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan raggii guddiga ku jiray iyo gabdhihii intii ay codaysay intaan ii codeenba waxaan leeyahay hambalyo waa wada guulaysannay hal tiim baan nahay wax naga hadlaysan ma laha aadaan waxaan ugu faraxsanahay aadaan waxaan ugu faraxsanahay guddiga tiriibkii hore iyo tiriibka inuu kala fiican yahay guddi baraarugsan yahay guddi macno le yahay waxaa ka garanaysaan kaambeenka iyo doorashada faragelinta suu uga fog yahay aadaan ugu soo dhowaynayaa guddiga waxaana rajaynayaa in maaragtay hadduu alla yidhaahdo fikradda noocaasa uu maxamed xasan nagu hoggaamin doono guddoomiyaheenna cusub hambalyo guddoomiye hambalyo guddigiina waxaan leeyahay qabanqaabada guddoomiyihii kumeelgaarka iyo guddigaba hambalyaan leeyahay aadaan u mahadsantihi salaamu calaykum
weli warka hamiignimo idaacadda raadiyo habaydhabo iyo dhuwunsaaytan dhinaga kale wiil shan sana jarxaay ayaa la dili welibana dilkaasay jeeysaday adeershay oo qabay umaadiis kureed markii uuse jirshay qeybo kumid ee usan jeysida jirdil welibana markaasuuse ka tumay sidiioo sheegeen dadka dariiska haayay fiilo yar oo weliba uusahan kubasiday doobabareeska naciimo cabshir oo ah wiilka hooyadiis iyo weliba deeqa cabdulaahi maxamed oyena ah wiilka eedadiis iyo weliba wiilka awowshay oo laka magacaabo xasan dhiblaawe faarax yageeg warbaahinta la hadleen welibana codsadena in cadaalada la horsheena gaanku dhiiglihii dili ariisho dowladda federaaliga ee soomaaliya ee saasaata ku dalbadan inayo cadaalad yoon helan wiilsho
dhacdadaana waxay igu dhacday shalay anigoo maqan oo isbitaal aaday balse cunug inaa walaashay u dhiibtaa rabay waa u dhiibi waay balse asidaa igu dhegey wuxuu dhahay cilaa ilaa cunug anaa haayaa anaa kuu sii fiiriyaa huu dhahiyey balse cunug waa ugu tegaa sidoo ooyaa waan baxay isbitaalka markaad tegey oo soo noqday anigoo haanta dheer soo mara oo saaranahay mootobajaaj ayaa xaalii dhahay cunuggaadii woo dhinta asidaa i soo waayey cunugtaada woo dhintuu dhahay cunugkey ma dhintaa dhahay cunugkey soo ku dhimatarahaa dhahay marka sida xaan dhaha markay xoogahay cunugkeygii xaasiisay wax ma siino dha cunugkaadi naqasa kusoo booda cunugkii xaana naqas kuma boodayana wiliisna naqas kuma dhicin xaasi xaa kale ku qabad maya calaa kulli xaal guriga imaadu dhah guriga imaaday ambaar markaa joogaa cunuga fiidiyey qofta u horeysa korkiisa fiirsa aniga ahaay korkiisaa fiidiyey meelahaana xaa ku taalay wejida hortarkooda waxaan ka arkay karaafo qaraafo markaa ka arkaan caloosh ka qaabiyey calooshaa waxaa lagu dhuftay bareyskan bareyskan xoob ahay oo doobbareyska u taqaanid ayaa lagu garaacay
aabbihiisaa ka soo waday hooyadiisaa waxay tiri cunugaygaa rabaa wiilka aabbihiis maxamed aa lahaa maxamedoo ilaa cunuga isii maal maalmaha ka mid a maxamedaa noo imaaday wuxuu dhahay deeqooy cunugaan axaa rabaa hooyadiis inaad siiyo ee seeni la tahay waxaa dhahay maxamed cunug hooyadiis wax uguroon ma leh inaad siisa annaga waa jecelnahaan dhahay maadaama hooyadiis ay haddee daryeelaysaa dhah oo nin oo qabo wuxuy dhahay maxamed hooyadiis iyo ninkeedu waa isku rabaa cunuga inay haystaan sidiiaa lagu siiyey ka bacdeedna hadda waxaa noo soo yeertay cunuggii waa dhimeeyey cunuggii oo si xun loo dilay waxa ka muuqda la yaabaayo walaalkay maxameda waxaan jecelahaa wiilkiisa inuu cadaalad helo wiilka wiilkaygaa dhalay anna awow waxaan oo wiilka dhalaan dhalay maydkii waa soo qaadnay waa yaallaa wiilkan wiilka waa kaligii anna wiilkaan dhalo waygu kaligii dacwadii haddii la furay wuu qirtay gacantaydan oo ku sababsado war anaa dila yaa waa laga qoray waa laga akhriyey waa qirta tolkiisiyoo yimid iyo tolkaani waa u qirtay in maydkan maydka la raacsiiyo saasaan jeclaa laha horta intaas waxaanu diraa wixii islaama oo ashahaata iyo allai weynayo koonkan abuura
gudoomiyaha magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow yaa ku hadlay dagaalka indhexeeya ciidanka dowladda iyo weliba dagaalamayaasha al-shabaab ee xiraabtuqudh iyo deegaan hooskoyow dhuusmareeb gudoomiye geedo qorow oo la hadlay warbaahinta weliba uus sheegay in dagaalka lakala jara al-shabaab uusan dhammaan isla markaasna deegaanada maamul goboleedka galmudug isku sii socdo doona uusoona bogaadiyay ciidanka heraabka dagaalka la galay dagaalamayaasha al-shabaab weliba uuse sheegay gudoomiyaha dhuusmareeb cabdiraxmaan geed qorow in dhaawacyada askartee weliba dagaalkaasay kudhiya deegaanka tuulaxaayow la hanqaado doono dhinaga magaalada muqdisho usilan daawaya weliba uuse caafimaadaan rajayay dadkii dhaawacmi saraakiil ku tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay saasaatow iniyo al-shabaab iyo dagaalkiyo ku dileen in ku badan tumo xubnood islamarkaana iyo ku qaadeen xubyo wadadan sidoo kale ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa la sheegay in dhinisho markaas lahadeersi khasaaro weliba hal askari dhimasho laxusi welibana xusuumadana in isbitaalka magaalada dhuusmare ee lijeeye tumaneeyo qof oo dhaawacaya weliba askarta dowladda si kastaba haatoo al-shabaab iyo ciidanka dowladda yaa horey in dagaalamay ammaanka dagaalamay duleedka magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug walibana miilasay ku dhiyay tiro dhowr joore sidoo kalena weeraro jeysdaayeen khasaare in iskajara dhimasho iyo dhaawac oo shabaab markaasi ha agaasimayaan weli dagaalka kudhihi dhuusmareeb yaan ka gudi jirnay ankiyaraan hal askari oo ku tirsan ciidanka dowladda iyo weliba in ku badan tuma ishan kumadda dagaalamayaasha al-shabaab yaa la sheegay in iyo ka dhammadeen dagaalka ciidanka dowladda iyo al-shabaab ka dhex mari intayn dhexayta garoonka diyaaradaha dhuusmareeb iyo deegaanka ceeldheer dagaalkii weliba uusi ku dambeeyey kureed markay ciidamada dowladda iyo weeraren ciidamada dowladda iyo weeraren goobiya markaas iyo ka suganaayeen al-shabaab walibana miilasay ku dhiyay dagaal socday in ku badan lama saacood sarkaal ku tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo warbaahinta kala hadlay goobta dagaalka weliba uusi sheegay inay al-shabaab iyo ku dileen tumiyo sagaal xubnood sidoo kalena iyo katraatroogan xubno ku tirsan al-shabaab oo dhuumaalaysadahaya sidoo kale weliba uus hadalshay intaas kasii daray aniyo sii wada doonaan howlgalka kudhiniga al-shabaab welibana uus ciidamadii iyo shacabkan ka baaqay aniyo midooban la dagaalanka al-shabaab gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka banaadir basme caamir jaketi weliba iyo kulan liqaadana madaxa hay-adda d r c kulankaasi weliba lanku hadlay xoojinta xiriirka wada shaqayn iyo dardargelinta caawinaada dadka danyarta ee ka nool xeryaha barakacayaasha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo hay-adda d r c iyo shal saxiixdii heshiis wada shaqayn oo ku xusan qorshaha iyo habraaca mashaariicda horumarineed ee laka ful yahay gobolka banaadir si lanka salay baahiyaha dadka danyarta weli warka hamignimiyo dhugunsahaytan akhyaaray dhinaga kale ah kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed xagar dabageed iyaga ka shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada maamulkaas oo laga qabaday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan markiinka horeyti shirkan golaha wasiirada oo kusimaha madaxweynaha shir gudoomiye walibaa ku qeyb galay oo warbixinta xaaladda gobolka laku dhugunsaday gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyta ismaan usoona warbixin siiyey golaha wasiirada intiisu socday shirkaya walibaa hasaasaata ulanku hadlay aramayo kumid ayn amniga xasilinta nabadgelyada hirshabeelle iyo indiyaar garowga arrimaha doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale shirkiya weliba lanku arinsaday mashaariicda horumarineed ee weliba ku socda dowlad goboleedka hirshabeelle sida ku hortagowka fatahaadaha iyo mashaariicda shalduwan ee socda sidii la maaray lahaaye oo qorsho midaysan lankuweelada lahaaye yuusuf axmed xagar dabageed iyo golaha wasiiradiiyo warbixin ku dhugunsaday qaar kumada golaha wasiirada iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska hirshabeelle oo golahan ku warbiya xaaladaha amniga ee dowlad goboleedka hirshabeelle waa markiinka horeyta ee geegka magaalada beledweyne lakaqobada shirka golaha wasiirada maamul goboleedkaas hirshabeelle tan iyo markii madaxweynaha maamulkaas landooradi cali cabdulaahi xuseen guudlaawe walibana hiraabta miilasay ku dhiyay dagaal khasaare jeysidii oon dhexeeye waa dagaal khasaare jeysidii oo lahan ku horjeediyay shirkaasay geegka golaha wasiirada iyo weeldhadan dhinaga kale golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland weliba iyo geekiyong odayeena walku bedel laka sameeya heer hoosaadka golahaasi oo ka saabsanayay mooshinka xilku qaadista gudoomiyaha golaha heer bedelka laka sameeya weliba laka go-aamiyey in mooshinka xilkuqaadistii eeta aniyong odayean ankiyaraan afarti iyo afar xildhibaan meelo markii hore iyo hayti soddon iyo afar xildhibaan konton iyo lama xildhibaan oo fadhiga xaadirti weliba ansixiinta xeerkan weliba odaytay soddon iyo siyeed xildhibaan tumunkumada diiden meelo afar kalena markaasiyo ku aamusen sidoo kale siduu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jabriil weliba kale fadhigaasi ku aamustay afar kumada xildhibaanada fadhigaasi ku qeyb galay ansixinta heerkan iyo weliba ka dhikantaa in madaxweynaha maamulkaas puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo kasiminyin codadkiiyo xilalka kiishayo ka waayo koraan haddii mooshin laha ku gudbiya madaxweynaha iyo markiin koreyti odad laka qaado kora xilka weliba yohaayana afarti iyo afar xildhibaan meelo hadduu wala sidoo kalena markaasay insuminyin gudoomiyaha baarlamaankaasay codadkan iyo weliba andhakanyiina laba meelood oo kumada tirada xildhibaanada baarlamaanka puntland oo afarti waa oo ah lixdii lix mudane walku-bedelka heer hoosaadkan iyo weliba gudbiyey guddiga shuruucda iyo weliba cadaaladda ee dowlad goboleedka puntland akrin kureed golaha wakiilada iyo lanqaybi inka dambeyna geekiyaa codeeyeen waa markii inkureyti oo baarlamaanka walku-bedelka sameeya xeerka awoodaha garsoorka baarlamaanka ama guddoonka baarlamaanka welibana la aaminsanyaa in xeerkan adkaay doona in guddoomiyaha baarlamaanka si fudud xilkalan ku qaada siduuse horeyan dhihi taniyo markii la aasaasi maamul goboleedka puntland inta badan guddoomiyaasha baarlamaanada yahamari welibana iyo la kulmeena mooshin xilkalan ku qaaday iyadoo weliba laka eedayaay iniyo kumid ayin dhinacyada madaxweynaha markaas roogi weliba inka dambeeyey guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin dhooba daarood kaasoo weliba todobaadyadii bilir kaasoo weliba toddobadii biliir nofembar ee sanadkii labada kuntum iyo sagaalkii xillo kalan ku qaadi mooshin laha abaabuli ama laha ku abaabuli madaxtooyada puntland sida uuse sheegay dhinaga kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani iyo galabti aan babaahay magaalada nairobi caasimada dalkaasi kenya saciid cabdulaahi dani yaa ku ambabahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose meelaase weliba dhowaanu saderi welina may shaacayna ujeedka safarka madaxweynaha puntland oo sekaderi magaalada nairobi taniyo markii laha gebagabaayey shirka wadatashiga qaran ee muqdisho laha gabagabaayey weliba jaray warar sheegaha in madaxweyne saciid cabdulaahi dani uu safaro ka mara doona maamul goboleedyada dalka welibana uu safar shayin ku horeytan iyo shirkii wadatashiga qaran uuse ka bilaabay dowlad goboleedka jubbaland meelase weyn lahan ka dhawaayay dowlad goboleedka jubbaland welibana hadduuse kasii gudubay magaalada nairobi caasimada dalka kenya ramle cali waa weliba waa feeryahanada soomaaliya ka mateli doonta ciyaaryahanada olombikiska ee weliba sanadkan labada kun labaatii kowka ku bilaabada doona dhammaadka bilo julaay magaalada tokyo ee dalka jabaan ramle weliba ee samaytay toban sano oo tababare sida qaransha soomaaliyeed guulahanka hoyda ciyaaraha kudhiyow jabaan sidiiyo ka sheegtay bartiya twitter-ka qoraalyo hasaartay madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya on ka horeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee guulan rajay ramle cali shacabka soomaaliyeed iyo kalsooni buuxda ka qaba inay ramliya guul taariikhiya ku sheeno doonta ciyaaraha olombikiska iyadoo muujiyayaan taageer iyo weliba garab istaag oo weliba garab istaag oo weliba laniinshal hirna miila dhegaystayaal warkahamiin maysan ku dhugun sahaytan weliba waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo kumanaan maxaabiis oo weliba ku tirsan ciidamada federaalka etoobiya yalaha bandhigiyalaha kabandhigi magaalada maqale ee caasimada gobolka tigrey iyadoo dadweyne markaastan iskabanbahay waadooyinka weliba la dhacasan arrintan maxaabiistan iyo badinsho la sheegay inay markaas aan hoggaansameen ciidamada t b l f qaarshoe markaas laha qaadi miilahaan kalena markaasi iyo ku duubanaayeen faashado eed dhiiganku muuqda ciidamada tigreeya dhowaan iyo haan dowladda etoobiya kulwareegay magaalada maqale iyadoo gobolka iyadoo dagaalka gobolka kudhiye usa saameyn baan ka weeldhaday bulshada malaayiin qof oo ku barakacay gobolka iyo ciidamada dowladda etoobiya laka eedaya iniyo tacadiyadiya kujaysidan gobolkaasi tigrey arrintan yaa ka toosaasi kureed markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed uuse khudbad talaadadii kajeediya ka sheegay iniyo been eyin wararka sheegahay in la jibiyo ciidamada federaalka etoobiya warkii habeegnimadan dhegaystayaaleesan kula daraarsan idaacadda raadiyaha baydhabo surunku ah gebagabaayana cabdulaahi salaad iyo warka hasaari waana siina dareersiyaay mahda ku deerto xasan jookar ayaa mahadsan warka farsameeyey dhegaystayaal intii warkan kalamada unreedun kulamaan waliba siinku tabaanay sidaas iyo amaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu